guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaalayaa si fiican ay u qayb qaadanayeen caawinta qoysaska ku dhibaataysan abaaraha waxa ayna guddiga gurmad gaashiiyeen afartan qoys oo ka mid ah dadka ay saamey abaarta ka jir deegaanada galmudug gaar ahaan degmada cadaalaya deegaanada hoos yimaada raashinka ayaa isugu jiray bur sokor saliid taasoo ah gargaarka ugu horreeya ee lagu talagalay in dadka liita abaaraha saameeya lagu caawiyo raashinkan ayaa waxaa ka caawinaya dadka inay ka badbaadaan gaajada dhibaatooyinka ka dhasha cunayarida taasoo la filaya inay ka hortagaan gurmadka abaaraha iyadoo qorshayaasha ay sii socon doonaan si loo caawiyo dadka kale ee tabaalaysan ee ku dhiman deegaanada kale aan guryan la gaarin ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid a guddiga abaaraha gurmudka oo ka hadlay raashinka ay gaarsiin dadka deegaanada ay ugu talagaleen inay caawiyaan gacanta koowaad deegaanka laashor dheere oo hoos tala degmada cadaado annagoo ah tiim ka socda guddiga abaaraha ee degmada cadaado waxaan soo gaarsiinay deegaankan deeq loogu talagalay oo ay la baxeen dad muxsiniinah deeqdaas oo anugu talagalnay afartan qof afartan qoys oo reer laashor dheeraa oo dadka reer laashwardheere dadka ugu nugul ah ayaan soo gaarsiinay dadkii la baxay ilaahay ajir iyo xasanada ka siiyo waxay inoo soo dhiibeen dadka inoogu soo dhiibeen waa gaarsiinay deegaankan la yidhaahdo laaswardheere ee hoostaga degmada cadaado oo aan soo gaarsiinay deeqdaas yartaa ee raashinka ah ee afartanka qoys loogu talagalay annagoo matalayna guddigii abaaraha oon saaka qayb tuulooyinkan ku soo baxnay sida cali sheegay deegaamada abaartaas qof walba ujeedaa ka jira roob la-aantaasa ka jirto raashin la-aanaa jiro marka muhiimaddu waxay tahay inaan dadkana u gaarsiino u sheegno intii muxsiniinta ahaydna waxay noo dhiibeen inaan geynay inta dambena aan ugu baaqno dadka in laysu gurmado laysu gargaaro dadku de waxuu laleeyahay xoolihiina maanta lagu tashan maayo xilli jiidaal hor oo sonqaadana waa lagu jiraa qof walbana waxaan leenaha wixii aad bixida ilaahi subxaana watacaala ajar ha kaa siiyo naxariistiisana ilaahay hana siiyo madar ilaahay hana siiyo ree dadkan deegaankana waxaan rabnaa ayagana sidoo kale inaan ugu baaqno tuulooyinka horena sidoo kale aan soo wada niri qolo kastoon u tagnaba aan soo niri baahida ilaahay waxaan hayna dabooli karaa ma jiraan ilaahay subxaana watacaala hala baryo tuulo walba waxaan ku talagalnay inay roobdoon sameeyaan magaalada roobdoonaan ka samaynay tuulooyinkii kaloo shalay iyo latiga roobdoona laga soo sameeyey maanta kuwaan soo tagnay waxaan rajaynaynaa inag iyaguna inay markaan sameeyaan oo hadda roobdoontii kala sameeyaan adinkana waxaan idiin sheegan leenahay roobdoontii sameeya ilaahay subxaana watacaala hala baryo bannaanka isugu baxa waa wada joogtaan hooyooyin iyo rag iyo dhammaan waxa jooga culummada roobdoontaas inaad samaysaanna waa idiin soo waxaan soo gaarsiinay deeq yar oo raashina oo ay la baxeen dad walaalaheena oo muxsineena oo dalka iyo dibadaba jooga waxaan rabnaa inaan ugu baaqno meel kastoo ay joogaan dadka deegaankan ka soo jeeda inay isu gargaaraan ilaahay subxaana watacaala ayaa yidhi isu gargaara waa idin gargaarayaa dad kuwa iska dhibaataysan yihiin abaaraa jirta roob la-aanaa jirta cunnayaraa jirta cid kasta oo ka qayb qaadan karta arrintaas waxaan ugu baaqaynaa inay wixii ay heli karaan kusoo tabarrucaan walaalahood kuwii hadda ka horbaxshana waxaan leenahay wixii aad noo dhiibteen waa gaarsiinay dadkii aad ugu tala gasheen maamulka degmada cadaada iyo bulshada ayaa isku xilqaamasadee gurmad loo gaarsaday dadka tabaalaysan ee saameeya abaal kuwaasi ku dhan deegaanada degmada cadaada ee gobolka galgaduud